kulanti wacan wanaagsan dadkaana dhegaysanaya oo meel kasta oo aada joogtaan halkani waa madasha sigistii oo aalaaba aan idinka soo gudbinno waraysiyada ku saabsan dhinaca inta badan siyaasadda soomaaliya maanta waxaa marti noogu ah barnaamijkeenan madasha sigistii gudoomiyaha baarlamaanka khaatumo maxamuud sheekh cumar xasan oo haatan isagoo ku sugan khadka telefoonkana ku jira isagoo jooga ballecad marka hore aan kusoo dhaweeyo madasha gudoomiyaha baarlamaanka maxamuud sheekh cumar kusoo dhawow maxamuud marka hore madasha sigist waayahay maxamuudow maxaa maalmahan ka socday ballecad bismillahi raxmaan raxiim aada iyo aad baan idiin salaamayaa si guud ummadda soomaaliyeed meel kastay joogtay iyo inta madasha ku jirtaba magaalada ballecad waxaa nooga socday shir saartay afar iyo toban maalmood oo sideed iyo labaatankii bishii hore soo bilaabmay aanu kaga wada hadlaynay waxyaabihii muddo sanada oo xukuumadda hadda cusub ee jirtaa ay dhisnayd qabsoomay aan qabsoomi qabsoomi waayen sababtay u qabsoomi waayeen iyo arrimo lamid ah baanu kaga wada hadlaynin isla markaana wixii hore sidii hore qabsoon waay si loo soo afgarayn lahaa iyo istaraatiijiyadda guud ee sanadka socota iyo qorshadeedu ahaa waayahay markii aada xisaabtanteen maxaa idin qabsoomay
wax badan baa noo qabsoomay waxaa ujeedooyinka iyaga ama qorshaha iyagu uu ahaa sa muddada sanadka ah waxaa kamid ahaa qodobka koowaad iyo labaad iyo ka shanaad ilaa ka tobnaad waxayba ahaayeen iyagu xoreynta deegaamada cadowga haysto waxaa ku jirtay maamul fidinta ama maamul dhaarbixinta ama gaarsiinta gobolada iyo degmooyinka deegaamada khaatimo waxaa kamid ahaa nabadaynta ama muxuu ahaa is-afgaransiinta beelaha reer khaatimo ee khilaafaadyada udhexeeyaan wax ka qabadka horumarka wixii suuragal ah dhammaan qodobadaasi kamid bay ahaayeen marka arrimahaas de wax badan baa nooga qabsoomay xagga xoreynta hawlgallo badan baa laga sameeyey toddoba sideed sagaal toban aan idhaahdo oo cadowga lagula dagaalamayay ama lagula tartamayey fadhiyadiisa ku yaala laascaanood eryadeeda meesha layaha wadhako oo u dhow yagoori xudun kalabayg iyo meelo badan oo kaleba waxaan kasoo hoynay guuro fiican oo aada u wanaagsan baan kasoo hoynay xagga maamul fidinta oo wasaaradda arrimaha gudaha ay u xilsaarayd iyada lafteeda guuro badan baa laga soo hoyey waxaa laga soo sameeyey gorayaal deegaan inta badan deegaamada xorta ah ama aan idhaahdo buuhoodle xareedhan balicad saxbeer karin dabeel weyn qoriiley deedhegeysiso fuliye awrboogays arooley godaalo jiday iyo meelo kale xagga nabadeynta beeraha way jiraan kuwa kuwa dhowr dhowr meeloo la galay oo xaseeda la galay wax dhammaaday iyo waxaan dhammaanba way leeyihiin marka waxaan odhan karaa inkasta oo sida aanu doonayni aanay u wada sugin haddana marka leeyaha maxaa qabsoomay wax badan baan odhan karaa waaya guddoomiye haddii su-aalan ku weydiiyo marka aada leedahay xoreynta oo kale idinku xoreynta ma waxaad u taqaanaan markaad dagaal ama weerar gashaan mise markaad dhul hore laydinka qabsaday aad dib u xoreysaan oo aada qabsataan xoreyntiinu sifadeedu waa sidee dhulka waxaa kusoo duulay dad baa kusoo duulay gobolada waqooyiga degan maamulka lagu sheego somaliland yaa kusoo duulay degaamo badan bay soo saameeyeen magaalo madaxda laascaanood oo kale meelaha kale aan kuu sheegayey ay xubin ka mid tahay haddii badan ka helay meesha la yidhaahdo galabay ka mid tahay magaalooyin badan ay ka mid yihiin oo laamiga hareerihiisa iyo kuwo ka fogfogba sida xudun iyo kalabay marka goobaha cadowgu joogo waxaa khasaba de in lagula dagaalamo oo ay imanayso in xoreynta ay soo qayb gasho oo cadowga jooga haddaan lala dagaalamin dee ma xoroobayo marka dee saas ay ahayd oo loogula dagaalamayo waa cadowga kusoo jirada laga xoreynayo laakiin dhulkumaydanaaqabsan laakiin dhulkumaydana qabsan ma odhan karo kama been sheegayo waaya dhul hadda dhalaka haystay oo aan ku guuleysanay aan la wareegno dee meesha la yihahdo meesha la yidhaahdo saax dheer oo kale oo ay qabsadeen waa laga xoreeyey waa laga saaray laakiin dhul badan oo kale ma jirto
waayahay dad badan baa aaminsan in waxqabadkiina sanadka xukuumaddu ay jirtay marka laga hadlayo guddoomiye ku tilmaama in marka ugu horeysa madaxweynaha khaatumo cali khaliif galayd uu muddo dheer joogay caasimada soomaaliya magaalada muqdisho dabeetana muddo dheer kadib uu kusoo noqday dib ugu soo noqday magaalada buhoodle sifadaas oo kale waxay dadka qaarkood ku sifeeyaan in waxqabad daaye wakti badan uu madaxweynaha kaga lumay inuu muqdisho un iska fadhiyo dadka fakarka aaminsan maxaad odhan lahay
waxaan odhan lahaa marka hore dawladda madaxweyne oo keliya maaha waad ma ogtahay oo meesha hadda caawa anigu aan joogayn ka wada hadlayna iyo meeshaad joogta waxaa laga yaabaa inay kala durugsan tahay madaxweyne ku-xigeen baa joogay fulinayey oo buuxinayey kaalintii madaxweynenimo isagana wixii talooyin iyo arrin ah waa fulinayey isla markaana waxyaalahan aan ku sheegayo waxay ka mid tahay waxyaalaha dee fulay muddada isagana kuma xidhnayn shaksiyan kuma xidhnayn waxa uu xamar u joogayna iskama fadhiyeyna waan ogeyn waxa uu ugu maqan yahay hawlo iyo dano ay maqaatuma leedahay bay ahaayeen waxaanan qabaa intooda badan in lagu guulaysta iyagana
haddii aad khaatumo tihiin haatan xaggee xarun idin ah ballicad buuhoodle xadheeranta taleex xudun waa halkee xaruntiin horta marka horeysa xarunta rasmiga ah ee khaatumo waxa weeye magaala madaxdeedu laascaanood xarunta kale ee kumeel gaarka ahina waa taleex waxaanu hadda rasmi ahaan u deganayn magaalada layihahda saax dheer haatanna ballicad baan joognaa dhammaan deegaamada reer khaatumo waxay noo yihiin maadaama caasimadiina laga haysto waxay noo yihiin fadhiyo iyadoo marba aanu tegayno meelaha aanu isleenahay cadowga hawlaha aad kaga guulaysanaysaan ama tabcooyinka xeeladaha dagaalka ee ciidan bay ugu haboon yihiin ee aad ka cabaari kartaan ama aan ugu sii dhawaanan waaya guddoomiye maxamuud sheekh haddii marka su-aal kale aan ku weydiiyo dhawaan markii madaxweynaha khaatumo cali khaliif galayd uu booqashada ku yimid magaalada buuhoodle waxaa isaguna dhinaca kale somaliland ka yimi wasiirka caafimaadka salebaan xagle toosiye dabeetana salebaan xagle toosiye ayaa si badheera khudbad u jeediyey oo sheegay kuna amray cali khaliif galayd in uu si deg dega uga baxo magaalada buuhoodle in yar kadibna waxaa la maqlay cali khaliif galayd oo ballicad tegey taa macnaheedu miyaan ahayn in xukuumaddiinaba ilaa heer madaxweyne uu ku filan yahay oo qura saleebaan xagla toosiye oo qura oo loo soo diro
waa arrin waa su-aal wanaagsan xagla toosiye ama kuwo kaleba ha ahaadeene oo degaanka u dhashay hadiyo jeeraale way soo aadaan marka la yihahdo ama cali khaliif baa tegey ama qof kale oo mas-uula baa tegey waa arrimo ay dhaqaalana ku qaataan malaha ayna isu yani aadna aada moodo inay wax khayaaliya u tahay xagla toosiye marka uu meesha yimaado gurigiisu galaa waa nin dantiisa yaqaan madaxweynuhuna qorsho socod iyo howlgal yuu leeyahay uma joogo ama uma tegayo ama kama tegayo hadduu dan ka leeyahay hawl markaa uga socda buuhoodla gudaheeda wuu wadanayaa haddii kale oo uu shaqooyin kale ku socdayna shaqooyinkiisuu aadaya xagla toosiye buuhoodle iyo meel kale oo degaamada khaatumo ah awoodna kuma laha aqdariyeedna kuma laha waa waxyaabo maamuladaas ay u adeegsadaan in isku dhac ay ka dhacaan oo muxuu ahaa layskaga hor yimaado oo dagaalla ka dhacaan annaguna ma fududayno in dagaal dhaco iyo in rabsa dhacdo madaxweynuhu wuu socday dayuuradda meesha kaga degay habeen iyo laba dhina midbuu joogay wuxuuna u socday shirka kan iyo hawsha tan qabsoonkeeda oo aan anaba kusoo soconay xilligeeday lahayd waktigeeday lahayd waa arrimo lagu carqaladeeyo ama lagu joojiyo wuu ogaa isaguba inuu tegayo oo uu ku socdo balecad cid badheena waa ogeyn annana waanu ogeyn marka hadalka uu ku beeganayo o leeyahay ha ka baxo waxaan u malaynayaa mid miisaanle maaha dantayadana muxuu ahaa loo baabi'in maayo ama loo usugi maayo agsiy tiristiisa iyo toogistiisa midna
waayahay isla buuhoodle madaxweynaha khaatumo cali khaliif galayd aad baa lagu soo dhoweeyey caleemo qoyan baana loo ruxay oo lagu soo dhoweeyey saleebaan xagla toosiye oo ka socday dhinaca somaliland isagana sidoo kale aad baa loo soo dhoweeyey wasiirka haweenka iyo qoyska ee puntland oo tagtay magaalada bohoodle caleemo qoyan ayaa lagu soo dhoweeyey federaalku waxay ka furteen xafiis haatan baasaboorada federaalka ama dowladda federaalka ee soomaaliya markaasi lagu iibiyo oo ay dadku ka qaataan guddoomiye maxamuud buuhoodle xisaabta xaggayda ku jirtaa federaal ba somaliland ba ma puntland ba ma khaatumo xaggayda ku xisaabsanta baasaboorka xafiiska baasaboorka aad sheegayso shalayto aan leedaha habeen hore laga furayey su-aal adiga aan ku weydiiye ma puntland baa wadatay oo keentay somaliland baa keentay sicid kalaa keentay waxaa keenay oo ay ku socotaa maamulka khaatumo soona qaaday dejiyey furay maantana intaa aad sheegaysaa ay baasaboorda usoo dooranaya waxay ka mid tahay maamul goboleedka khaatumo buuhoodle ee dowladda federaalk ee soomaaliya waa degaan dadka imanayaana ay doonayaan in ay khalkhal ka ridaan waxaanan odhan karaa waa kuwo ka faa'iidaystay waayo aragnimadii hore ay soo mareen iyo kuwa degaamada khaatumo lagaga sameeyo in cidi timaado wiil yaroo awalba socod ahaa gaal gurigiisa gelaya in shoobare ka dhaco dhibaata ka dhacdo laysku diro sida arrimaha taleex loo isticmaalo oo kale marka ma ka suuroobin mana ka suuroobayso waayahay guddoomiye maxamuud shirka ballacad haddeen ballacad haddaynu ku noqono wararka qaar baa sheegaya dhowaan khudbadu meesha ka jeediyey isla ballacad madaxweyne cali khaliif galayd waxa uu ku tilmaamay in uu door bidayo in aad heshiis la gashaan amaba aad wadahadal la gashaan idhaade somaliland arrintaa marka hore dadka maxaad u caddayn lahay horta marka hore aan intaa kuu saxa muu odhan waxaanu la gelayna heshiis wuxuu ise yidhi horta arrintuba waxay ka timi guddi khilaafaad ama la yidhaahdo anaado wadahadal oo oo dastuurka khaatumo ku caddayd oo ku qofayd oo la yidhi hala sameeyo arrintaasi dadka cidda sibay u gashay ciddii warmartashiilka wadaya sibay u qaateen ama uga faa'iidaysteen wax heshiis ah oo wadahadal ah oo marka hore dhex maraya khaatumo iyo somaliland inta ciidankeeda iyo ay naga haysto degaamadayada ee aanay ka bixin ma jirto waxse meesha ku jirta marka laleeyahay somaliland wadahadal baanu ufura u furan noo furan annaga guddigaa aan dhisanay waa guddi khilaafaad waa guddi wadahadal waa guddi aan lahayn go-aan eela tala soo jeedin waxaa laga yaabaa caalamka had iyo jeer marka khilaafaadyo iyo dhibayaataan in la yidhaahdo ciddii dhibta waday ama laga dacwoonayay la yidhaahdo yaa yaa muxuu ahaa wada hawshaa ka warrama oryaan wadahadal baan ka ogol lahay annagu markaa malihin wadahadalka ma ogoyn laakiin wadahadalka yaga conditions baa nooga horeeya odhanaya degaamadayada ha ka baxeen war habta haddaan degaamadayada ha ka baxeen saw lahada aan la hadlay maaha laakiin ma aha mid iyagoo dalkayaga haysta oo dee mahmaha soomaaliyaaba waxataa dhac korkii lama hadlo ninku hadduu geelaaga qaado wax wadahadal oo kale ma jiraan haddii laysii madaxwey geeli la kaalay waa dhac guudkii lama hadlaa layidhi marka tanna waa caynkaas oo kale oo haddaanu wada hadlayno fasalkayga waxa weeye horta ka baxa degaankayaga taasi waa somaliland puntland iyada maxaad idinku jirtaa qorshaha
maamulka puntland dal nagama haysto marka hore way jirtaa siyaabo siyaasadeed oo uu noola dagaalamo ama dhibaatooyin badan noogu hayo iyaga laftooda wadahadalka haddii ay wax wadahadal nala hadlaan nagala yeeshaan dee waxyaabo aanu uga jawaabayno way jiraan oo aanu ka aanu ka aanu conditions ka dhigayna laakiin wax xidhiidh oo kale oo ama wada shaqayn aho ama dhexdhex ama ama hawlo kale ahoo ama wax isugu kaaya jiraan ma jiraan dal ay naga haystaanna ma jiraan waayahay guddoomiye maxamuud haddii si loo eego somaliland oo haddii aan hadalkaaga dib u raaco ama aan taada kuu raaco dhul idinka haysata si weyn farta uguma fiiqdaan amaba inta badan ma dhaliishaan laakiin puntland oo kale oo aan sida hadda hadalkaaga ku jirta aan dal idinka haysan runtii marka hadalladiina loo fiirsado haddii aad khaatuma tihiin aad baad indhaha uga caddaysaan aad baad farta ugu fiiqdaan faraqa intaa la eg ee labada gobol ee hareeraha idinka xiga si marka loo eegana la odhan karo labada dab ee idinku shidani waa labada gobol ee somaliland iyo puntland maxaad tanna uga gaabsataan tanna inta badan aad farta ugu fiiqdaan puntland oo kale maxaad ku jawaabi lahayd horta horta waxaa la nin baa nin caayay markaasaa la hebel baa ku caayay markaasi oo maxaan caayay col muxuu caayay col baa baanu hayna waay
maamulka somaliland ee dalkeeda haysta waxaa naga dhexeeyaa waa hadal hadalba maaha waay waxaan inta ku cadaynaya dhehe ku cadayn midna maaha kuwa kan kale annaga degaankayaga maalintii aanu puntland ku biirsay hal taako oo kamid a lama haysanin waxaa lagu qasbay oo naloo kusoo gabaday oo naloola heshiis galay maamulka puntland isagaa degaamadageeda bixiyey isagaa dhiibay isagaa somaliland kula heshiis galay tir nowna wada carqalado iyo xeelado siyaasadeed oo doonaya war meesha waxaa jooga maamul dal doonaya iyo mid dad doonaya puntland waxay rabtaa dadka iyaga inay isticmaasho u isticmaasho inay puntland yihiin iyadoo aan dalla uhayn dad wax kalena uhayn faa'iido kalena uhayn dalka iyagiina iyadaa dhiibtay maamulkan kalena dad dooni maayo oo waa laayay oo waa wuxuu doonu ka yeelay oo waa kufsaday oo waa xirxiday oo wuxuu doonu ka yeelay waabad maqi jirtay waan umalaynaya xilliyaday dagaalada socdeen idinku somaliland adaydaan ahayn dalka ah marka waxaan uga socdaa nimankan jooga maamulka ka dhisan waqooyi way isu dhiibeen maamulka iyaga puntland baa ku wareejisay haddayba iyagu ay ka tirsanayd oo ay maamul puntland ka tirsanayd gobollo ka tirsan ahaayeen miyaad weli maqashay wax dagaal ah iyo wax hajo ah iyo wax hadalo ay ka qabto maya wey marka waxa weeye weli dhiibeen dalka iyaga kuwanina waa kuwii loo dhiibay ee qabsaday kuwan dagaal baa naga dhexeeya oo dhulkayaga aanu ka dhixsano oo kala oo ka xoraysano kuwa kanna nabarkay nagu dhifteen waan ognahay welina way waaya gudoomiye maxamuud sheekh cumar xasan haddii su-aal kale aan ku weydiiyo shacabka aada matashaan ee reer khaatumo muddo saddex sannadood haddii xaqiiqda laga hadlo dhul umaydanaan qaban wax umaydanaan xorayn magac ahaan waa leedihiin golayaashii fulinta markaad maamul samaysataan golihii baarlamaanka golihii isimada inta badan waa la arkaa nin ama wasiir ka tirsan khaatumo oo suud gashan oo dabadaha wareegaya oo le waxaan ahay wasiir hebel waxaa la arkaa madaxweyne waxaa la arkaa guddoomiye baarlamaan waxaa la arkaa inta badan xaflado fara badan oo caalamka dushiisa ka dhaca oo maraykanku ugu badan yahay iyo ingiriisku oo khaatumo markaasi ay soo qabanqaabiyaan oo dad fara badani ay isugu yimaadaan laakiinse midha ka dhalinta marka laga hadlayo wax alla iyo waxaad soo kordhiseen saddexdaas sannadood oo muuqda oo cad oo dadka aad u sheegi kartaan ma jirto marka ma waxaad doonaysaan khaatumo inay ku socoto uun in aad leedihiin golo baarlamaan golo fulin isimadii oo golihii kale isimada ah madaxweynihii oo laleeyahay marna muqdisho joogaa marna balacad buu joogaa ma sidaasaa qorshiyeynu mise waxaad doonaysaan wixii laydin igmada ee laydin doortay ahaa inaad dhul qabataan oo xoraysaan in aad qabataan waa sidee qorsheyn maxaad ku aad jawaabaysaa iyo aad baad umahadsan tahay aad aad iyo aad baad umahadsan tahay waxaan umalaynayaa maalintii khaatuma dhalatay dadkii imanayey ee dabadaha ka imanayey reer khaatumo waxay kasoo degayeen meesha la yihahdo cabsadada waxay soo marayeen dhulka ilaa taleex bay ku tegayeen lakin nasiib wanaag waxaa ah maanta airboortka ay kasoo degaan buuhoodle iyo meesha la yihahdo ka taleex labadaba khaatumaa dhistay waa airboortyo waad garanaysaa awoodda iyo dhaqaalaha ku bixi kara waad og tahay oo saddex sannadood dadka iyagu wacyigelin buu u baahnaa islayn buu u baahnaa wa- muxuu ahaa in siyaabo badan loo galo oo ku dhiirashada cadowgu u baahnaa tusid wax badan iyo abaabul iyo kicin buu u baahnaa wax badan oo aanu qabanay way jiraan lamana arkin baan umalaynayaa caalamka maamul ama dawla yani dhul lagu xoreeyo saddex sannadood cid aragtay oo jirtaa ma jirto waxaan rumaysnahay oo aan qabaa in ay ay tallaabooyin badan oo siyaasadeed wacyigelineed waxqabaneed ciidameed ay soo martay ayna rabatay ayna qarka u saaran tahay ku guulaysigii xoreynta dalka insha allah biidni illahi kariim waxaan suuragal ah oo aan jeclahay maanta maalinta ka dambeysa ay wareysato inay dhulkayga xor yahay aan la saxaan joogo
waayahay kulan kulankiinan haatan ee balacad maxaa ugu waaweyn oo ka soo baxay kulanka iyagu waa tan kuu sheegayey arrimaha uu ku saabsanaa hadday noqoto xagga amniga iyo xoreynta dhulka hadday noqoto dhaqaalaha hadday noqoto baahinta iyo fidinta maamulka hadday noqoto siyaasada dibadda iyo gudaha noocyaad kasta oo xilligan aan joogno ku sugan muxuu ahaa xaaladaha iyaga saamayn ku leh waanu ka tashanay waxna waa iska weydiinay go-aamana waa kasoo saaray warbaahintana waa laga sii daayay qoraaladeediina waa la hayaa marka waxaan qabaa inuu yahay shir lagu guulaystay oo midho dhal ah waayahay dowladda federaalka haddaynu iyadana eegno madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu sheegay haddii la sameeyo waa ti lagu jira in dhawaadaba maamul goboleedyo oo la sameeyey maamul goboleedkii cadaado fadhigeedu ahaa ee laysugu yimid ee galmudug xasan sheekh waxa uu sheegay haddii la sameeyo gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe inay noqon doonaan kuwa ugu dambeeya ee soomaaliya maamul goboleed laga sameeyo marka miyaan aanay muuqanin in ay daaqada ka baxday gobolada sool iyo sanaag iyo cayn oo khaatuma magac ahaan ay markaasi federaalka muqdisho u joogtay miyaan la arkaynin inaan laguba xisaabtamayn oo khaatumo ay iska albaabo maran markaa garaacayso maxaad ku xisaabtanteen haddiiba ay idin suurto gasho inaad gobol ama maamul samaysataan sidee dowladda federaalka ah ay idin garab istaagi kartaa
horta marka hore ma jecliy inaan ku faradao madaxweynaha soomaaliya halkan inaan wax ka idhaahdo ma danaynayo waxaasaan kuu sheegayaa khaatumo maamul goboleed bay tahay oo iyada maamulkeed horta waxa tallaabada noogu horeysa waa in udhayga xoreysano inaan meeshiisii xor ahayn wax uu cid kula gorgortamaba male laakiin waxaan kuu sheegayaa markay xorowdo iyo imikaba inaynu tahay maamul goboleed ay tahay markaad si kale usii dhigto waad og tahay dee sideed gobol miyaa mise yaa waqooyi gobolada waqooyi laisku oran jiray koonfurna waad garanaysaa inta ay ahayd jubbaland iyo meesha layado baydhabo iyo meesha layihahdo jawhar iyo beelweyne iyo meesha layiha gobolada dhexe iyo meesha layiha puntland intuba waa maamul goboleedyo waxaan filayaa oo aan rumaysnahay waxyaabaha maamul goboleedyadaba loo sameeyey ee aasaaskoodaba ay ahaayeen waxay ahaayeen maadaama ummadii soomaaliyeed si qabiil isu dishay oo dhibaato badan u dhacday oo ay si qabiil u kala degtay oo cid weliba degaankeedii tagtay bal sida ay isugu xidhmi karto inay federaalna noqoto maamul goboleedyaan la sameeyo hadba intii isqaban karta ama isku xidhnaan karta ama dani ka dhexan karto cid nagu khasbi kartaa ma jirto halaydin gumaysto cid nagu khasbi kartaa ma jirto halaydin sheegto cid nagu khasbi kartaa ma jirto codkiina iyo taladiina isma maamuli kartaan waxhadaladii u dadbanaa maamulka somaliland ma shiri kartaan ma tashan kartaan ma maamulan kartaan maxaanka ma yeeli kartaan anaydin maamulaya anaydin shiri macquul maaha cidna wax ay ka suuroobi karta maaha wax laga qaadan karo cidnana maaha waa hagaag dhegaystayaal halka weli aad naga socotaani waa madasha sigista u aalaaba idinka soo gudbino waraysyada xiisaha leh ee inta badan ku saabsan siyaasadda soomaaliya maantana sidii hore baan idinku sheegay waxaa marti noogu ah guddoomiyaha baarlamaanka khaatumo maxamuud sheekh cumar xasan oo haatan isagoo ku sugan balecad kuna jira khadka telefoonka waxaa xidhiidhinta dhinaceeda inoo qaabilsan asadna soodi waa hagaag aynu gudagalno mar kale ku noqono su-aalaheenii guddoomiye haddaan su-aal kale ku weydiiyo wararka qaar baa sheegaya haddii aad khaatimo tihiin in dhowaan aad hesheen ilaa lacag gaadhaysa laba milyan oo dollarka maraykanka ah arrintaasi horta marka ugu horse aan ku weydiiye wax ma ka jiraan
lacagtu way jirtaa qorshaheedu wuu jiraa dee lacag loo dhiibayo khaatumo oo gacanta hoo iyo hoo caalamka dee ma jirto waxayse soo maraysaa n g o yo iyo hay-ado caalami ah waxayna ku salaysan tahay in wax lagaga qabto mashaariixo aba ugu horeysa iminka oo hay-addii ku shaqada leh ha timaado waddo laga fulinaya buuhoodle meelo kalena mashaariixa ugu jira yaa ku jira iyagana hadii la eegno waayahay maadaama qodobkiina ugu horeeya khaatimo haddii aad tihiin guddoomiye uu yahay in marka hore dhulkiina aada xoreysataan lacagtaasoo kale ma u isticmaalaysaan dhinaca ciidanka ma doonaysaan inaad ku samaysataan ciidan xoog leh oo wax difaaci karaya oo wax qabsan karaya lagama yaabo lagama yaabo lacagtaasi lacaga loogu talagalay qorshayaal horumarineed weeye n g o yo iyo hay-ada caalamiga baa qaarna bixinayaan qaarna shaqada wadaan annagu waxaan leenahay uun maamulkooda iyo geyntooda iyo goobaha bulshada meel waxyaabaha loo samaynayo maamul fidinta iyo counsilada deegaanada waxyaabaha loo fidinayo loo loo sameynayo kamid tahay in cid walba meesheeda loogu tago la weydiiyo waxa ay u baahan yihiin cid dadku soo doortay oo shaqabadii ay ku hadli karta ay ka tisan tahay maamul ahaan ay dad jira yihiin heshiisiya la geli karaan kuwaasaa la xidhiidhaya maaha mid cali qayb lagu soo shubaya iyo mid aniga lagu soo shubaya iyo mid si ahaanaha berbere laysku qabsanaya midna maaha
waayahay marka mashaariicda xaggee isleedihiin kaga horumariya cayn mise gobolka sool mise gobolka sanaag cayn gobolka sool iyo gobolka sanaagba way ugu jirtaa way ugu qorsheysan waa hagaag guddoomiye haddii dhinaca kale aad eegtid dadka shacabka aad mateshaan oo kala qaybsan oo inta badan aan la socon khaatumo iyo mabaadideeda qaarkoodna ay ka tirsan yihiin maamulka puntland qaarna ay ka tirsan yihiin maamulka somaliland kala qaybsanaanta intaa la eg idinka naftiinu midanaan marnaba isku dayan in marka hore wadahadal hoose iyo sharar hoose aad gashaan oo aad taa dhinac dhigtaan oo aad noqotaan dad marka hore ku midaysan mabdaan iminka aad wadataan iyo maamulka khaatumo markaa kadibna aad maamulada kale isgarab fadhiisataan ama issoo hor fadhiisataan oo aada wada hadashaan walaal horta marka hore ma jirto cid soomaaliyeed ama cid caalamkaba joogta oo is wada raacsani ma jirto cid weliba way leedahay miisaankooda ama majoritigooda oo rabitaan leh iyo cid ka horjeeda ama diidan way leedahay dadka reer khaatumana waa ka daari waad og tahay maamulka somaliland sheegta hargeysa jooga inay yidhahdaan soomaali waan ka go'nay ama waan ka baxay ama gaar baanuna dawladda xamarna federaalka ahna kursi ka banaan oo cid loo waayay ma jiro marka waxaan uga socdaa dadka ninkii shaqo tegey intuu shaqada hayo waa laga yaabaa inuu maqnaanayo laakiin isaga laftiisu wuu og yahay duruufaha ku xeeran iyo dhibaatada ku haysa meesha uu joogo iyo dadkiisa iyo dalkiisa inaan waxba looga qabanayn waxaan leeyahay wadahadallada iyo gudaha iyaga arrimaha ah waxyaabo badan oo aanu uga hawlgallay ama qorshayaasha ageeda ka mid a way jiraan waan jecelahay inaan la doodno la wada hadallo debating la samayno kala hadallo muxuu ahaa duruufaha jira iyo xaalaadka jira waa soo dhaweyneynaa cid kasta oo wadahadal hawshaa ay suuragal tahay waana dee suuragalna maaha in dadkuna hal mar wada yimaado oo ummad caynkaasiga ma jirto waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed ee meel walba joogta bay kala mid yihiin wadog tahay dalka aad dalalka aad joogtaan inta shirkiina ku jirta mid walba cid kasta oo soomaaliyeed baa joogta berigii hore caynkaa mayna ahaan jirin waa intii burburka dowladda soomaaliya dhexa ay burburtay dadkuna qofkii aan markaa dibad u bixin ama aan yurub u dhoofin ama maraykan ama australia aan u dhoofin waxaa laga yaabaa isaga laftiisu meelihii uu shaqo tagay inuu dee ku maqan yahay haddii shaqada ka dhamaatana qandaraaskaasina waa imanaya waayahay guddoomiye inagoo gabagabadii taagan oo aan kusiin doono fursad aad dadka ama shacabka aad matalaysid aad kula hadashid haddiise aan su-aal kale ka horreysiiyo waxaa jirta inta badan sanad kasta ama dhowrkii biloodba mar in dadka taageersan ama taageerayaashiina khaatumo ay xaflado ballaaran ku sameeyaan sidii horeba aan kaaga shee aan kugu sheegay wadamada ay ka mid yihiin maraykanka iyo yurub inteeda kaleba amaba north america aan idhahde xafladahaasi guddoomiye waxaa ku baxay inta inta udhaxaysa toban kun ilaa iyo labaatan kun oo dollar ama dollarka maraykankaba ah kharashka intaa la eg laba arrimood ma idinla gudboon tahay in aad dadkiina qurbaha jooga kula talisaan faker ahaan waxa aad ka qabtid baan kuweydiin doonaa lacagta xaddigaa la eg waa lacag ay khaatumo u baahan tahay ama hab ciidan ha loogu taakuleeyo ama hab hab saanad iyo saad ba ha siistaane kharashka intaa la eg oo idinka yimaada dadka qurbuhu ay sameeyaan dhinaca kale haddii loo eego minaanay idiin muuqanin in xilligani aanay ahayn xilligii dabaaldega iyo damaashaadka iyo mashxaradda ee taasi ay tahay marka laascaanood aada xoraysaan inaad xaflado balbalaaran oo labaatan kun ay ku baxdo aad samaysan kartaan laakiin weli idinka oo bannaanka taagan in aanay idiin qalmin oo idinaan u baahnayn in xilligan dabaaldeg iyo mashxarad iyo fantasiya aad samaysataan dadka qurba joogta ah qodobada caynkaasoo kale ah maxaad ka odhan lahayd marka hore aada iyo aada iyo aad baan dadka ugu hambalyeynayaa oo badjoogta reer khaatumo runtii waa arrin jirta in xaflado badan la qabto waxay kamid tahay rabitaanka muujinta rabitaanka dadka iyaga uu rabo inuu xorriyad helo inuu nolol helo inuu aayo helo inuu xoroobo yay yay dhigaysaa oo sheegaysaa oo ummadda caalamkaba u sheegaysaa ama tusaysaa rabitaanka dadka iyaga uu rabo inuu dalkooda iyo dadkooda ay xoroobaan waa arrin aan qabo inay tahay muxuu ahaa wacyigelin aan rabo yani inay soo bandhigayaan shucuurtayada iyo wadaniyadayada iyo rabitaankayaga ujeedooyinka aan u socono rabideeda aad baan ugu hambalyeynayaa hawshan aada sheegtayna dhinac walba waa looga baahan yahay xoreyntu dagaalka oo keliya xabaddan oo keliya maaha waa boqol siyood weeyi waa warbaahinta gashaa oo waxay gashaa xafladahay gashaa oo noocyado badan baa loo isticmaalaa marka waxaan waan odan waan ugu hambalyeynayaa waana kuwo aan aada iyo aada dhabar adayga ay ku jiraan iyo dadaalka ay ku jiraan aan ugu hambalyeynayo goob kasta iyo golo kasta ay joogaan ilaahayna uga baryeeyo inuu ku guureeyo ujeedadooda iyo hadafkooda ay usoo jeedaan ama waktiga badan ku luminayaan iyo dhaqaalahda waa hagaag guddoomiye ugu dambaystii haddii aad aan ku siiyo fursad aad ku hadashid dadka aad mateshid maxaad ku odhan lahayd dadka taageersan khaatumo iyo dadka kale ee isla shacabkaaga ah ee iyagu aan taageersanayn maxaad usoo jeedin lahayd tala iyo tusaalaba marka u horeysa ummadda soomaaliyeed ee ku jirta shirka kan ama dhegaysanba doonta waxaan u sheegaynaa dhibaatooyinka na haya in ay yihiin wax naga soo gaadhay ilaalinta midnimada soomaaliyeed in aanay kala go-in in aanay haddii ay beelinkeeda leeyahay aanay maanta aanay soomaaliya kala meeshay doonto kala aadin ee aan isku xejinno midnimada ummadda soomaaliyeed iyo qalannimada jiritaankeeda wax kale oo dhibaato ah oo dadkan na dhex maray ama nagu soo duuray ama deegaanka ayaga haysta qof kasta oo soomaalinimada jecel oo midnimada ummadda soomaaliyeed jecel oo jinsiyadiisu soomaali tahay waxaan ka codsanaynaa in uu dhibaatooyinka nala ku hayo ee naloo ku geystay anagoo calankii ummadda soomaaliyeed ku duuban oo sidanna gabdhaha iyaga lagu kursanayo ama lagu leynayo in ay ka hadlaan jiidkooda iyo dhiigooduna ka kaco dareenka khaldan ee nala ku leynayo ummadda soomaaliyeed baan taas leeyahay kii aan hiil kale noo geli karayno moral ahaan noo taageer oo noo sabood kareen dad soomaaliyeed dad dhiigooda oomana lihin duulaan kuma lihin dalkooda kuma soconno rabitaankooda iyo deegaanadooda uma soconno waxaan ilaalinaynaa dhulkayagaan doonaynaa ceeshayadaan rabnaa nabado kaco magaalooyinkayagaan rabnaa nabado kaco xorriyadda iyada sida qof waliba uu xorriyad u doonayaan u doonayna cid noogu talin karta gurigayaga ma jirto mana qaadan karro in ay isku kaaga garab taagaan muxuu ahaa arrintayadaa daacadnimada ah wadaniyada ah soomaalinimada ah aada baan danaynayaa ummadda reer khaatumo taageersan mabda'a khaatumanimada iyo xoreynta dalka waxaan leeyahay ilaahay wuu idin wuu idin ku guuleynayaa oo ma rabno wax kaldara ah iyo wax xagdara ah iyo taaka degaanka kamid ah ummadda soomaaliyeed ee kale inaynu dhulkeenna xoreysano ha ka daalina oo ha ka nasanina oo waktigiina ku lumiya oo dhaqaalihiina ku lumiya oo xorog iyo xoolaba isugu geeya oo kiinii siyaasi ah iyo kiinii dhaqaalele iyo kiinii military ah wax ka yaqaan mid walba waa looga baahan yahay inuu xoreeyo wiilkiisa iyo walaalkii iyo nasabadiisa jiritaankiisa xirjigiisa iyo muxuu ahaa dadkiisa inuu xoreeyo waa wax ku waajibo wey waa arrin diini ah inaad nasabadaada ilaaliso haddii gurigaaga lagugu soo doonto reerkaaga lagugu soo doonto caruurtaada laga dalkana xoreeyo aan rabitaankoodu ahayn waa wax diini ah wey danaha yaryar somalilandna walaalkaybaa ka shaqeeya habaryartaybaa joogta adeerkaybaa jooga puntlandna inaaskaybaa ka shaqeeya walaal danaha yaryar ee daciifka ku lexleexanay aad baad umahadsantahay guddoomiye lahaa iyaga kasoo waantooba kasoo waantooba kaayarukiina
waa tahay hagaag kaasina waxau ahaa dhegaystayaal guddoomiyaha baarlamaanka khaatimo state of soomaaliya guddoomiye maxamuud sheekh cumar xasan guddoomiyaha baarlamaanka waxa uu joogaa oo aan kula xidhiina khadka telefoonka ee ballecad tan iyo kulankeena dambe barnaamij ama waraysi kaasoo kale intaynu dib ugu kulmi doono waa cali xalaalo dhammaantiin baynin kaga tegaya sidaa iyo nabad